kulan ay yeesheen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel oo lagu qabtay degmada bu'a qable ayay waxgaradka beesha gaaljecel uga hadleen duulaanka cusub ee kooxda ridada soomaaliya ay kusoo qaaday deegaanada ay degto beesha gaar ahaan deegaanada dhaca wilaayada hiiraan sidoo kale kulankan waxaa looga hadlay falaalkii dhowaan murtadiinta ay ku burburiyeen ceelal biyood ay beeshu lahayd iyo sidoo kale cisbitaalka guud ee deegaanka show beesha ayaa sheegtay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahayeen duulaanka murtadiinta ee ka dhanka ah deegaanada ay beeshu degto haddaba kulankaasi ugu horreyntii bayaan ayaa laga soo saaray waxaana u dhacay sida tan
taariikhduna ay tahay lixda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijri kuna beegan labada bisha tobanaad labada kun labaatan iyo labada waxaa magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan oo ah magaalada xarunta dhexe u ah beesha gaaljahal kulan iskugu yimid nabadoonno odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beelweynta gaaljahal goobjoogana uu ka ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljahal ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed xog waraysi dheer kadib beeshu waxay kulanka ka soo saartay bayaankan kow beesha waxay si kulul u cambaaraynaysaa duulaanada xidhiirka ah ee dowladda soomaaliya ku soo qaaday deegaano ka mid ah dhulka ay beeshu ka degto gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose sida deegaanada kale ah leego madax gesi gamboole daarusalaam show iyo wardhiyaan waxay ciidanka kuwa dowladda sheegtay deegaanadaas ka geysteen dil dhac burburin suuqyo gubid iyo qarxin isbitaal iyo ceelal biyood waxay sidoo kale deegaanka jilyaale ka qafaasheen arday beesha gaaljecel ah goobtoodii waxbarasho ku sugnaa lambar labo beesha gaaljecel waxay u aragtaa duulaankii ay ciidanka dowladda ku soo qaadeen degmada buqa qable mid ay dowladda ku iclaamisay dagaalkeeda ka dhanka ah beesha gaaljecel lamber saddex beesha gaaljecel waxay caddaynaysaa in beri ka tahay qaybna aysan ka ahayn mashruuca socdo ee qandaraaska macawisleyda lamber afar beesha gaaljecel waxay caddaynaysaa in ku dhaqanka shareecada islaamka uu yahay midka nolosha saxda ah ay ku jirto beeshana u haysato amni iyo cadaalad ballaaran lambar shan beesha gaaljecel waxay ugu baaqaysaa shakhsiyaadka beesha ku abtirsada ee ka tirsan dowladda xasan sheekh iyo kuwa u hanqaltaagaya dal iyo dibad inaysan hormuud u noqonin duulaan lagu soo qaado dhulalka ay beesha degto gobollada dalka soomaaliya lamber lix beesha gaaljecel waxay uga digaysaa beelaha dariska ah inaysan ku soo xadgudbin deegaanada beesha lamber toddobo beesha gaaljecel waxay ugu digaysaa dowladda soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud duulaan ay mar kale ku soo qaado deegaanada beesha gaaljecel ugu dambayn beesha gaaljecel waxay ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan oo aanan lagu kadsoomin shirqoolka socda hubaynta ama hubsiinta qabaa'ilka soomaaliyeed hadafka hubkaas ka dambeeyeen waa in uu ummadda soomaaliyeed dib loogu celiyo gaashameeyadii oo qabiil qabiil ay isku dilaan wabillaahi towfiiq intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta kelimad ka jeediyey bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wanabiyihi maxamed ibni cabdillahi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awal ilaah mahadiskale alxamdulilaahi bifadlihi nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey islaam naga dhigay intaa kadib alxamdulilah ilahan u mahad celinaynaa maalmahan waxaan u joognay inaan maaragtay ka wada hadalno xaalad cusub oo nagu soo korortay fahamkeedana nagu cuslaaday ee ka timid dhanka qoladan xasan sheekh odig uu yahay ee duulaan maaragtay iyo barakicin iyo nooc waliba oo maaragtay ummad aada moodid isirsifaynteeda u istaagideeda ah ay wadaano ee halkan kulan maalmo qaatay u joognay kulankeenii waxa ka soo baxay waa bayaanka aad arkayseen marka koowaad ummaddeenna muslimka ah guud ahaan ee soomaaliyeed kaas ahaan beeshaan odig u ahay waxaan ugu tacsiyeynayaa dhimashadii burburintii dhicii iyo dhibkay u geysteen ciidamadii uu soo diray xasan sheekh maxamuud ee ka dhacday deegaanada faraha badan leh ee ku qoran bayaanka ee ay ka mid tahay masiirrey ee ugu dambaysay deegaanka aan joogna ee buqa qable ee maaragtay ay ku dileen cabdi axmed hiraale isagoo la jira xoolihiisa habeen saqdhaxa ah markii ay cabsadeen ay baledkii soo geli waayeen ayay bannaanka magaalada ku dileen waxaan leenahay marka eh, dowladda xasan sheekh oo aad moodid in eh, maaragtay qorshaheeda iyo mashruuceeda iyo qandaraaska maanta uu soo qaatayba kaalinta koowaad inuu ka dhigtay in ummadda soomaaliyeed isku baabi'iyo qaas ahaanna beesha gaaljecel taargad ay u tahay oo duulaanka ay ka soo qaadeen muqdisho ay ka soo qaadeen ay intaa soo socdeen ayay maaragtay isbitaalkii indhaha bulshada ahaa ceelashii biyaha ayay baabi'iyeen mar dambe iyo mar horeba dhibkaa maaragtay waa ku soo taragaleen qorshahoodana waa ugu jiri waxaa la yaab leh in maaragtaa duulaanka xasan sheekh aad moodid in lasoo laftiisa lasoo diriba sababta waxaa la socday diyaarado qalab caalami ayay wateen xasan sheekh marka waxaan leenahay haddii dalkiis gaaljecel ee amniga ahaa ama ummadda soomaaliha amniga ku qabtay amni darre inaad u beddesho aad go'aansatay dadka aad ku soo duulaysidna waa dadka aad sheeganaysa inaad dowlad u tahay inaad hoggaankeedii tahay in maaragta maanta abaaraha jira aad u tuugsa tagtay oo aad leedahay wax baan siinaya iyo gacana u fidinaya caqliga saliimka ah marka wuxuu diidayaa dadna mar aad leedahay abaaraha haysa ha loo gurmado biyihii aad ka baabi'inaysa isbitaalkii aad ka baabi'inaysa qixin iyo rafaad iyo balaayo aad u wadid siday ku noqon kartaa ummad soomaali ah ee aad madaxweyne u tahay waa su'aal maaragtay u baahan in laga jawaabo waxaa xusid mudan hoggaanka dhaqanka qaybo ka mid oo beesha ka tirsan ayaa farriimo soo diri dowladdaaday u direen jawaabteeda waxay noqotay inuu oday waa ku jawaabo buqaan tagnay siddeed iyo tobanaan ku dilnay boqolna waa gubnay waxaa ku soo xigtay mar labaad inay duulaan ku soo qaadaan isla deegaankii waxaan leenahay marka annagoo allah tabaaraka wa tacaala kaashanayna xasan shiikow haddaad dayn weysid adiga iyo dowladdaadaba nabadda hadday idin dhibayso hadduu wanaagga idin dhibayo dadka aad dowladnimada u sheeganaysaan haddaad barkicintaada ku tashateen annagana waxaan ku tashannay nagana go'aan insha allahu tacaala inaad deegaanadeenna aadan ku ladin nabadna aad ku helin insha allah hadduu ilaah yaraado sababtoo ah wax dambe oo noo dhiman oo citin oo noo reebtay maba jirtaba ka soo bilow leego suuqyada maalin walba aad moogta ciidamada ay taagan yihiin danab iyo qashin iyo balaayaad soo dirtaa waxay taagan yihiin gamboole masiire ay taagan yihiin waxay taagan yihiin madaxgiis daarusalaam ay taagan yihiin shaway imaadeen buuqay ku socdaan ba ilaahay idinku dhaari ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay haddii lala dagaalamayo shabaab ma suuqyada aan ku ganacsanayo shabaab leeyahay ma shabaab suuqyada aan marad ka ganacsado waxaa su'aal isweydiin mudan haddii shabaab lala dagaalamayo ceelashii isbitaallada maxaa ka jira waa waxaan leenahay marka xasan shiikow adiga iyo dowladdaadaba aan isdayna mowga idayl isku dayn waay weli farriintayaan kuu wadnaa xasanow nadda weli beesha gaaljaal intay abaabul samaysay ay dowladda soomaaliya maqaradaada uga tagta maysan dhaca laakiin haddii sidaan ku sii socoto insha allahu tacaala taaka tahayna ee dambe haddaad garatan rag ku soo gashaan idinkoo nabadda bixi maysaan waxaan sidoo kale la hadlayaa kuwa siyaasiyiinta sheegta ee beesha ka dhasha ee kuraasta qabiilka meesha ku fadhiyo waxaan leenahay qabiilka kuraasta aad ku fadhisaan awalay ahaayeen kuraas ihaano awalaa ma og tahay hal xaaraan eh hirig xalaala ma dhasho awalaa ma ogta qismigii iyo qasaamadii qabiilnimo aad u qaadateen aad suluug ka qabteen maanta idinkoo ma aragtay afraadda oo meesha jooga in deegaanadii iyo dalkiinni lagu baabi'iyo lagu duulo jawaabtiinana ay noqoto annagana haddaan soo xoraynaynaa waryaana laga xoraynaa horta waryaan addooman u nahay waryaanna haysta annaga ma waxaa la rabaa deegaanka in nagala xoreeyo dad kale la dejiyo kuwa siyaasiyiinta waxaan leenahay haddee waa is ognahay amisomaa meelay joogtala dowladdaa meelay joogtala ceelashaan ma ogtahay buqa qable ka bilaab ilaa iyo ceelow ilaa iyo maaragtay laamiga gaarsiiya leega gaarsiiya intaasoo ceelaha ku jirto marka la xoreeyo yaa loo xoreeyey yaan laga xoreeyey kuwa siyaasiyiinta waxaa leeyahay su-aashaas jawaabteeda bal ka fikira oo soo fiiriya deegaankeenna ammaan waayo amni iyo ammaanaan ku haysanaa ilaahay diintiisaan ku dhaqannaa waxaan aaminsannahay shareecada ilaahay tabaaraka wa tacaala wax ka qayr iyo barakaba inaysan jirin sababtoo allah tabaaraka wa tacaala noo sheegay allah casa wajal wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan waxaan sidoo kale halkaan farriin ugu dirayaa dadkeenna qurba joogta ah waxaan leenahay beeshii duulaan ayaa ku socda beeshii barakicin ayaa ku socda beeshii maaragta ilaheeda dhaqaalaha in la baabi'iyaa ku socda waadna maqashaan waadna aragtaan dad idinkoo kale ah idinka laandheersaneen idinka sharaf badneen idinka aqoon badneen ayaa afar iyo labaatan saac baraha bulshada laga hergeli laaya war ma idinka dadkiina nabadda ay haystaan iyo waxbarashada ay haystaan in la baabiyo isku hurdaan suuragal ma ah haddaad dhiig leedihiin ay dadnimo iyo damiirnimo idinku jirto qoraalada iyo afkiina meeshiina ugu kaalmeeyo idinkaa waxaan jinniga oo meeshiina af yaqaani la hadla deegaanada hanoo dhaafaan kaalinta idinka aadan way bannaanta heerka hadda gaaljecel ilaahay u gargaari wax dhib oo qaba ma laha shartiisana idinma soo gaarin laakiin maalmaha soo socdo waxaa laga yaabaa maleega aan ognahay ee aan xogwaalka ka nahayna aan idin sheegayna haddantii reer qurba joog in la xeli rabo suuqa yaqbiro weyne in la xiriiro suuqyada ku dhow in la rabo beesha baarakicinteeda iyo indhaka daboolkeeda kaalintiinna way bannaanta dalka weligiin waxba maadan u qabanin maanta waa kaalintiinni gacan ayaad qabiilka gashan kartaane qaylada iyo afka dirirta kawadaan leennahay gunti iyo gebagabadii ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee aan deriska nahay ee dadnimada iyo maaragtay diinta inaga dhexaysa waxaan leennahay dowladdan intaa soo sanay jirtay cabdullaahi yuusuf alla keen asigoo maqaarsaar ilaa haddana ciidamaa lagu daba wadaa maalin walba dariis horle iyo balaaya loo soo geliyaa maantana gebagabadeedii aa la joogaa yaana laydinku dhagrin oo laydinku qayaanin oo laydinku qodlaaninin waxay iyaga tabar u waayeen shabaab iyaga tabaray u waayeen ciidan ay keeneen diyaaraday keeneen way keri waayeen qabaa'ilka soomaaliyeed ee dantooda iyo dalkooda nacfiga iyo nabadda ku haysta ilaa barakaciyo ha ku degminaan leennahay aniga kaas ahaan beeshaan odayga kaayna waxaan amrayaa saacaddan laga bilaabo xaaladdu waa xaalad dagaal dowladda maaragtay nadaa nadaa way diiday nima warankaada maaragtay gaarinne warkaada ma gaaro nin walibow qof walbo qabiilka ka dhashiyow duulaanka nin walbo markuu ku soo agmarayo hubkiisa adaa iskala dilo meel walbaad ku aragtaan feeraha ku dhufto sababta wuxuu u socdo waa ilmihiinna iyo xaasiskiinna iyo maaragtay khayraadkiinna iyo deegaankiina inuu barakaciyo wayna naf jecel yihiin waxaan leeyahay insha allahu taala beesha marka qadiidda ayada ah hore u qaato kuwa maaragtay ku kadsoon ee nasabka beesha sheegto ee aan ka warqabno hadda inay ku- shaqadaas faraha kula jiraan waxaan leenahay ka waantooba oo ka haro haddii aad ka heri waysaan insha allahu tacaala annaga iyo idinka ayaa noo taala intaa ayaa hadalkayga kusoo koobayaa haadaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ماشي أنا واحد اسكو يمت بلوين قال جعل رقم كادو horseed u yahay ogaaskeeda ogaas xuseen ogaas cabdullaahi ogaas maxamed iyo nabaddoonyaha beesha gaaljecel dhammaan bayaanka halkan ka soo baxay oo naga soo baxay oo ka soo baxay beesha gaaljecel waa mid gaaljecel oo dhan as wada qabo shirkaasna lagu dhigay gobolka hiiraan gaaljecel sidii raggii hore u sheegeen wuxuu degaa dalka soomaaliya wuxuuna ka degaa diris leeyahay qabaa'ilo badan waxaasna degaa gobollo badan ay toddoba godob gobol ka mid tahay sida gobolka hiiraan shabeellooyinka jubbooyinka baa iyo bakool ilaa banaadir bayaanka halkan meesha gaaljaal ka soo baxo naga soo baxay waxa waaye inaan dad ku xadgudbin deris aan ku xadgudbin dowladda soomaaliya oo xasan sheekh horseedka u yahay aan ku xadgudbin laakiin xadgudubka xasan sheekh dowladdiisa ay nagu hayso xasan sheekhow waxaan ku sheegaynaa mar horta nin soomaali aad tahay waxaadna ku dhalatay si aan taariikhdeeda ahay hiiraan degmada jallaqsi korintaada disgaaljecel wax kuu dhimay ood cugdad ay kugu jirto sheego waayo runta magaal laga raaco madaxweynaha kaa dambeeyey madaxweynihii kaa dambeeyey beesha gaaljecel wax uma- uma dhimin waa ninkii hadda oo kursiga adiga ood ka qaaday madaxweynenimadaadii horene siday raggii hore u sheegeen waxaad noo ogeedeegsatay etoobiyaan new bolis gobollaha gaaljecel aad kusoo duushay sida boqo qable ceel cali dhibaato badan ay ka geysteen haddii korintaadan wax kuu dhinnay caddayso waxaan kuu sheegaa beelweynta gaaljecel macaawsley waa ka soo hor jeednaa hadda ka bacdi iyo dhibkii soddonkii sano la soo maray inaan u laabanno dirisaan leennahay macaawsley isbaaray dhiganay baawurtay dhacay gabdhahay kufsanay ee, guryahay dhacay dukaamanka inaan u laabanno ilaahay nooma celiyo raalli kama ihin beelweynta gaaljecel dhaqankeeda hadday is warsadeen waxaa u soo baxday annaga macaawsley beriyaan ka nahay ha ku kahdoomina dowladda horta intaasaan leeyahay waxaanu sheegaynaa nimanka beesha gaaljecel u dhashay saraakiisha xildhibaanyaha ah oo hadda daahir shee amiin jesaw adeegiisa horta ninka shee amiin aa la dhehi jiray daahir shee amiin jesaw waaye daahiro waxaan kuu sheegaynaa haddii hadda beledweyne aad u fadhiso inaad macawisley aruuriso ood beesha gaaljecel xilligaan la joogo abaar baa la soo maray shan sana waddankaanas abaar ahay soomaalida dhan waa og tahay aad ku gumaado waxa waaye tala kaa maqan waayo gaaljecel weynena waa ka tashtay kaama yeelin kuwa saraakiisha ah ama xildhibaanyaha kaloo jooga meesha la yidhahda degmada buula burde ayagana waa la soconnaa inay abaabulkaas hayaan kuwo kale waxay fadhiyaan wallan weyn waa la soconnaa annaga xoddoo dhan waa u jeednaa waana ognahay dhegna waa qabnaa dhaayna waa u jeednaa hanugu kahdoomina beeshaad ka dhalateen beeshaan waa degan tahay deegaanka ay degan tahay beesha gaaljecel meel kasta colaadka ma jirto qabaa'il colkiisa ma rabno macaawsley ma rabno dad islaam ahaan nahay dhaqan leh dantooda iyo duydooda bursanaayo ciddii nagu soo xidgudubtane annaga waxaan ka tashanoo bayaankan maanta ugu soo saarnay inaan ujiifeynin ciddiina haysaninne annaga kuma xidgudbayno qabaa'ilahan deriska nahay beeshaan gaal jecel waa lis yaqaanaa soddon sana ay dowladlaan aheedo dowladdii maxamed siyaad barre markay dhacday wixii ka bacdi burbur baa la soo maray meel hadda gaaljecel asgooni u leeyahay meelana la leeyahay dagaallo ka dhaceen oo nin walba maalintiisa la la hirtamay waa jirtay laakiin gaaljecel meel asgooni u leeyahay ama degmo ama tuulooyin qabaa'il ina ka qabsaday ku dhaqmay nama soo marin qabaa'ilahan deriskala nahay annaga waxaan idinkugu baaqaynaa nabad caafimaad wanaag walaalnimo ciddii diiddane oo soo hanqal taagtane waxay ogaanay gaaljecel ilaahay baa dad ka dhigay dunyo siiyey hubna u dhiibay in loo jiifaynin oo liska dhicin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu bismillaah alxamdulilah ee shirweynahan loo fadhiyo ay u fadhiso beesha gaaljecel ee wadatashiga iyo masaalaxada gaaljecel iyo danaha gaaljecel looga hadlaayo gaaljecel waa qabiil ballaaran waa cid aad u baaxad weyn qabaa'ilada soomaaliyana ay yaqaaniin ee ciddii taqaano waaba taqaanaa ciddaan aqaaninna la bari maayo taas markaan intaas ugu gudbo ee dowladda soomaaliya waa hore dhibaatooyin ay noo daysatay hantiyay naga baabi'isay farriinaannu u dirnay waa u sheegnay waxaan ku dhahnay hantidaasaad naga baabi'iseen isbitaalkaasaad naga gubteen hooyada looga umulsiinay aabbaha waayeelka lagu daaweynay ceelkaas oo reer guuraagi iyo dadka magaalada ay ka biyacabayaan aad naga baabi'iseen jawaabaan idinka rabnaa meeshaan wax kale ka filaynay jawaabtii waxay noqotay duulan duulan biyo kama dhibcaan ah oo farriintaad ii soo fartay jawaabteeda waa taasaa ah ilaahay baa ku mahadsan duulanka ay soo qaadeenne kuma nasanine waagay soo baxayeen ayagoo ka tabar yaray baxeen ayagoo dooro laqoy ka liito ayay jidka qaadeen waxaan leenahay daandaansiga dawladda ay nagu hayso iyo dulmiga ay naga waddo ha naga deeyso dulmi ma oggolaanayno horena waa uga hadalnay haddana waa u sheegaynaa hadday warkaayna qaadan waayaan ama ay dhegaysan waayaan ama ay aqbali waayaanne hadda waxay nagala kulmaayaan cid walba waa dareemaysaa baryo ma jirto mana laystuugaayo waxaan halkan farriin ugu dirayaa dadka u dhashay beesha gaaljecel ee ka tirsan dawladda ee la leeyahay kaaliyo xoogaa qaata ee dalkiinna soo baabi'iyo idiima anfacayso danna idinkuma jirto inaad guri gaaljecel gubtaan ama ceel gaaljecel adduugtaanne wax musaalaxo oo idinku jiro ma lahan waxaan leennahay joogo arrinkaa ka fiirsado ragga hadda lagu soo guraya magaalada beledweyne ee la raadinaya dhibaatada iyo mashaakilka beesha gaaljecel waxaan aqbalayna ma ahan mana idinka dhegaysanayno haddaad nagu soo duushaanne ma idin daynayno arrinkaa ka fiirsado haddii daruufo lacag la'aaneed ay idiin geysay oo shilin ladiin siiya dalkayna inaad u baabi'isaan aad rabtaan meesha baahi hadda idinku hayse iskaga soo taga annaga xoola idiin siinayne ma og tahay toban kun ama shan kun oo dollar qaadee gaaljecel soo baabi'i kuma anficayso haddaad nagu layn laheed shan kun ama toban kun annagaa geel kuu duduweyne eh meesha gaajida ay kugu hayse ka soo taga noo imow haddaad yeeli waysaan oo warka dawladda ay dabada ka soo riixaysa aad qaadataan waxaa wallaahi iyo bilaahi itallaahi nagu ah inaan naf iyo maal idinka daba dhiganaynin dhegtana dhiigga aan idin darayno waa digniin qaato guriga aynaan idinka qaxaynin geela aynaan idinka cararaynin ceelka aynaan idinkaga tegaynin meel aan aadayna ma jirto waan iskii celinaynaa qabaa'ilada diriska aan nahay ee gadaa laga soo riixaayo ee la leeyahay gaaljecel dhulkiisa dad kalaa joogo annaga cid dawladda dagaalamana dhow haysa ma jirto qabaa'ilada waxaan farriin halkan ugu diraynaa dirisaan nahay xaduudyo badan aan leennahay naga joogo naga daaya farafaraynta aad nagu haysaan xoolo nuskuhayma darsano ceel nagama dhexeeyo naga joogo haddaad diiddaan wiil kasta oo la soo diro waa wiil qabaa'il waan iska celinaynaa taaka dhulkaayna ka mid ahna laguma soo saari karo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد توفيق الله نوافجي walaalyaal sidii raggii iiga horrey ba ay sheegeen shirkan muddada socday aan joogna maanta gebagabadiisu een ka soo saarnay bayaankii hore loo akhriyey beesha gaaljecel soomaalidana ay taqaano dhibaato qabatay ay iskiga yimaadeen dhowr gobol nabadoonnadii iyo ogaaskii dhammaan cuqaashi marka ugu horraysa waxaan la hadlaynaa soomaali weyn soomaalidii hore waxay dhihi jirtay waa wareey waayaal qolof laha yimid maanta meeshay naga taagan tahay maan arag ma maqal dowlad shacabkeeda ku duulayso ka burburinayso arrimaha bulshada wixii loogu talagelay oy kow ku yihiin caafimaadka iyo biyaha oo ku duulayso ka baabi'inayso ma aan maqlin maanan arkin dowladdii siyaad barre ilaa hadda waxay isbabeddelayaan soo joognay intii ka horraysayna taariikhan ku haynaa soomaali weyney dhibaatadaasaana qabatay madluumiinaan nahay waana la dulmay dowladdii soomaaliyeed ee soomaaliya u dhammeedaa nagula dulmay madaxweynihii soomaaliya xasan garguurte ayaana dulmay xildhibaanadiisaana dulmay wasiiradiisaana dulmay ciidamadiisaana dulmay diyaaradihii maraykan noo adeegsaday dad bay naga laayeen xoolay naga laayeen ceelashaas aan sheegnay iyo isbitaalkaas annaga aan dhisanay ay naga burburiyeen wax noolo reebtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau noo badbaadiyaa noo badbaadsan waxay noo badbaadiyeen hab yaratee ma jiraan deegaan iyo duunyo iyo dadba waa nagala dagaalameen dhibaatooyinkaas faraha badan leh dowladdaasaa nagu qabatay ummadda soomaaliyeed waxaan markhaati gelinaynaa oon jawaab ka sugaynaa ma dhicin sidaynoo kale dowladda soomaaliya ciday ku duushay ma maqalin haddana oo soomaaliya ka mid ah deegaan inay ku duuleen qabiil ay ku duuleen dugsigii ku yeelay meesha la yidhaahda jilyaale carruurtii ay ka wateen dhowr sana ay hayeen waad ogtihiin suuqyadii ay naga baabi'een oo naga xireen waad ogtihiin amkiniyaadkii ummadda soomaaliyeed shacbigeeda ay ku noolaan laheed ay nagala dagaalantay dowladda soomaaliya ummadda soomaaliyeed markhaata iyadoo ka ah waxaan mar labaad u markhaati gelinaynaa mar saddexaad u markhaati gelinaynaa qabiilka reer gaaljecel waa ximin ka midda soomaaliya maxay u kaceen maxay u dagaalamayaan maxay u qaylinayaan haddiina la dhihi lahay walaalayaalow waxaasaa nagula qabtay yaan lagu qabta oon hadli lahayn soomaaliya haddii laga sheego cid nana labayso cid naga horraysa maba jirtee ma sugayno ma- mana umalaynayno ciidamadii ka soo kacay meesha la yidhaahda xamar ka soo baxay baladoogle ka soo baxay jowhar ee intaasoo qabiil soo mari annaga un bayna burburiyaan sanad male sanad labaad male shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan saddexdaas gobol intan ka degannahay ay duulaan ku yihiin inta saddexdaas gobol carabka aan ku dhuftay aan ka degnay duulaan ku yihiin gobol haddii ay moogyihiin gobol kale ay ku maqan yihiin waa diidnay inay sidii aan u hurudno waa diidnay inay sii jeesanno waa iskaa dhicinaynaa geeleenno iyo wiilkeenna iyo deegaankayno allah subxaana wa tacala nuga kaashanayna waa iskaa dhicinaynaa dowladda xasan sheekow farmaajoa kaa horreeyey dhibaata naguma qabanin oo soomaali gaari ka ah rag kalea ka horreeyey dhibaata soomaali gaari ka ah naguma qabanin xasan sheekh lawadii maruu soo noqday dhibaatooyin noo gaar oo nagu qabtay ummadda soomaaliyeedna markhaati ha ka noqoto beesha gaal jecelna meelo joogta dal iyo dibad markhaati ha ka noqoto dhibaatadaas baaxadda weyn oo ummaddii lagala dagaalamayay arrimihii bulshada oo lagala dagaalamayay waxbarashadii oo lagala dagaalamayay caafimaadkii oo lagala dagaalamayay biyihii oo lagala dagaalamayay maxaa la yidhahdaa dhaqashadii xoolaha deegaankii xoolaha ay daaqi lahayn oo dhan cadow iyo diyaarada lagu soo kiciyey dal iyo dibad ninka joogo gaaljecel oo hurdaayo maqal dhibaatadaas beeshiina lagu hayaa toddobada gobol oo soomaaliya ka degnaa lagu hayaa wa bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu